الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همي فيلا كلنت فيلا خياري meel walboysan roogsan iyo solboysan in dhegaytaan baha ka dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo waqtiyadan oo kalan ku baratan raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo markii la kuraada hamiinka jimaadae sabtida hoydaasa hamiinnimo ehedhow isniiniya hoydaayta taariikdaniya kabaaganta lito bilitum ii koowaa sannadda lamada kun iyo tumi lito qodobada barnaamijka kulanku warsan hamiinnimadan uuna siinhayn isiina ka dheega doontaan haddii ilaahay isdara walibaa ku mid eh xaflista wiinlan agaasimi isla markaasni waa ku dhiib galan marti eed in fara badan weliba geeka iyo ku dhiiday magaalada baydhabo ee gobolka baay xafliddaas oo ujeeddadu yahayti in la shaaciyo musharaxa xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya kaasoo markaas ka dhawaaqi madawiinaga maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aad islamarkaasna isu sheegi in u si'ayey musharax inteegan kursiga xilka madaxtinimo ee soomaaliya markiinku horaytiyu oo markaas lamreewinga ama digili mirisle eh isla markaasna usa antartama xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya barnaamijka kulunku warsan iyo ka dheega doontaan warbixin dheer oonu siin ku hayna xafliddii geeka ku dhiibi magaalada baydhabo ee gobolka baay
taasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsan hamiinnimada uuna siin haynaysiina ka dheega doontaan haddii ilaahay usar weliba ku mid eh kulun ammaanka guud ee magaalada muqdisho lanku hadalaay maadaama xilliga doorashada dalka soomaaliya ee xilliga madaxtinimada markaas ama madawiinayaalka doorashada antartamahay iyo bilaabda doonta mardhow weliba markaas qabanqaabo arrintaas ku saabsan iyo weliba sidii ammaanka guud ee caasimadda soomaaliya ee muqdisho lan xaqiijin lahay geeka ku shira islamarkaasna in isku kooyana guddoomiyaasha xaafado waa guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo weliba maamulka gobolka banaadir barnaamijka kulunku warsan iyo ka dheega doontaan arrimo badan oo weliba kulunka ha ku bahi oo afhayeenka maamulka gobolka banaadir warfidiyeenka an akhri taasoo kale qodobada barnaamijka kulunka warsan hamiinnimadan uuna siinhaynaysiina ku dheega doontaan dhegaystayaal weliba ku mid eh guddiga doorashooyinka federaalka soomaaliya weliba iyo ku hadaleena doorashooyinka xildhibaanada minka hoosa oo bilaabadi maadaama maamulka puntland iyo bilaabeen doorashada xildhibaanada minka hoosa welina guddiga doorashooyinka heer federaal iyo sheegayna in markaas dhowaan laha gebagabaayi doona guud ahaan doorashada baarlamaanka soomaaliya barnaamijka kulunka warsanya ku dheega doontaan afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal oo weliba arrimogaas ku hadalow taasoo kale qodobada barnaamijka kulunka warsan hamiinnimadan uuna siinhaynaysiina ka dheega doontaan weliba ku mid ee dhegaystayaal maalmoogilahadhaaf weliba deganaanshada ku dareemaya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug maadaama madaxda maamulada puntland iyo galmudug iyo iska arageen dalka imaaraadka carabta welina markaas iyo ku hadaleena dagaaladii ahkananagdi gaalkacyo welina iyo sheegayna in xal laku deeri islamarkaasna la shalqaada doona ciidamadii ka dagaalimi magaalada gaalkacyo weliba reed geekan qarahay dagaalkii indhexeeyey maamulada puntland iyo galmudug ee gaalkacyo geedka dagaalkaas iyo
iska argan islamarkaasna khasaare markaas hashalderi dhiniyadii geeka ka dagaalamay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug taasoo kale weliba laa sheegahaya in weriyaal magaalada gaalkacyo ka howlgalow dhibaataha ku deertii oo weliba isu ku mid ayey werihii ku tirsan idaacado markaas ku howlgalow magaalada gaalkacyo werihii shaqeeyey oo ka amoodi dagaalkii geeka puntland iyo galmudug ka dhamaray gaalkacyo barnaamijka kulunku warsanya ka dheega doontaan dhegaystayaal faahfaahin dheer oonu siin ku hayna khasaaraha rasmiga ee dagaalkaas usijaysid qodobadaas iyo qodobo kale oo ka jiraan walihaniisaa'ida barnaamijka kulunka warsan intaynu ku guda jirnaya dhegaystayaal dheega doontaan mukhtaar sheekh aadan dalmar sida cali muuse maxamed ateer ayaa barnaamij ka sii wada jira hansaareen cabdulaahi nuur aadan yasiina darees yahay dhaayowna farsameeyaha ee markaliyo kulanka warsan
waayahay dhegaystayaal mar kale iyo barnaamijka kulunku warsan iyo hawadayseen kulana barnaamijkii kulunku warsan iyo gudugale qodobkan ka horeeya ee hamiinimadan barnaamijka uuna ka fiiriyi doonna weliba isannagadeeya markiin horaytii qowmiyadda digil imirflo waliba iyo hansurintay in iyan tartanta xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya xillo geeka madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan uu isalka dhawaaqi in uu siiyey musharax inteegan xilka madaxtinimo ee soomaaliya xaflad suugiin lahan agaasimi oo weliba iyo ku iib galeen wasiiro ku tirsan xukuumadda soomaaliya wasiirada maamul goboleedka koonfur galbeed baarlamaanada federaalka iyo weliba kan maamul goboleedka koonfur galbeed ururada dhallinyarada iyo kan haweenka iyo marti sharaf aid in fara badan weliba markaasa la kishaaciyey in shariif xasan sheekh aadan madiinaga maamul goboleedka koonfur galbeed u siiyey musharax inteegan xilka madaxtinimo ee soomaaliya siyaasiyiin markaas iyo ku qiib galeen kulankii geeka lakaka dhawaaqay xilka madaxtinimo ee madiinaga koonfur galbeed soomaaliya uuse kaka dhawaaqi weliba iyo dhammaantii oo wada jeediyena in guul eta isla markaasna walaka farxa yeeta in digli mirfle qowmiyadda lerow iyo markii inkureyti sheegata in iyo insulanta xilka madaxtinimo ee soomaaliya warbixin dheer oo weliba arrimogaas ku hadalaasa waato weliba markiin ka horeyti taariikhda xaflad noocan oo kale ah oo ku dhiida gudo magaalada baydhabo tan itaxanihii sooyaalka taariikheed ee dowladnimada soomaaliya oo bilaabatay qarnigii labaatanaad ee kabeeganayti kun sagaal boqol iyo lixdankii xilligaas oo soomaalida iyo xornimadii ku qaadeen dowladoogii gumaysiga reer yurub ee ingiriiska iyo talyaaniga xafladii yahaytad oo ku bedelan xafladoogii hora ee la qabada jari walina haytay xaflad laha ka bandhigaya musharaxnimada xilka madaweynenima dowladda federaalka soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo hadda eh madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba uuse sheegay in uuse ayey musharax antiigan xilka madaxtinimo ee soomaaliya waliyaha ku qiib galay xafladda wasiiro ku tirsan dowladda dhexe dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyo kan koonfur galbeed soomaaliya odayaasha dhaqanka ururada dhallinyarada hoblada koonfur galbeed soomaaliya iyo marti sharaf kale madadaala ruwaayad i heesa ammaan iyo guubaabo in iska jari weliba xafladda ha ka bandhikeena kooxda koonfur galbeed baan taasoo suwiin hanjiidati ha ku qiibgalayaalkii xafladda laka martagaadi baarlamaanku dara iyo maamul goboleed kursi weynaga kiin badana kolka diidan male waykoo damboy dadka waa kideele kolka diidan male waykoo damboy dadka waa kideele mudano shariif xasano
intiiyaa socotay xafladda weliba ku hadalay xubno badan haanas oo iyo ku mid haayaan siyaasiyiintii ku tirsanaatay dowladda dhexe ee federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya haaweyse korow cali oo ay guddoomiyaga ururka hanraatay degmada baydhabo weliba ayaa ku hadalay xafladda iyo osiidii taageerada hanraatay degmada baydhabo musharaxa madaweynenimo ee shariif xasan sheekh aadan ugaas oorow oo ku mid eh odayaalka dhaqanka ee hakujiyada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo sadeeg odob weliba use kuku hadlay meela sadiidaas qodob oo haayeen dardaaran dignin iyo weliba do'aa oo use hanjeedii shariif xasan sheekh aadan musharaxa madaweynenimo hal kelmad yaran oo oo ii sheega oo xikma ku jirto tusaale markii ka soo qaato diliga moorada ku dhashi iyo dil oo la soo oorsahay hal maaha sac markii khamra oo dil haddii loo soo oorsado kan moorada ku dhashi maxaa yeelay qaal maaha urka oo oo iska urqaado ama ama walaashiisa ama habaryartiisa waa la dhashi dhammaan xalka ka kiciyaa نقطة نقطة لا نقطة لكن كان لو سؤال كذي ومور الكلامي أسيب ناس بولة سلبيس تصفية وانت جيت من أوكعين دونا من كان عن دورانو هذا الكلمة نوها نوها هاتو أيها تسلبعها هدانا أولياشي بقنك وحن آه، xildhibaanada sharafka leh ama golaha sanadka aan ka codkeena inay doortaan madaxweyne shariif xasan maxaa yeele man iska dhahay calaamatu mandarka saxaabi calaamatulmandar ka saxaabi mandar biskuwaa cirka laakasaa shimbir geedkii macni shimbiraa sheegay muriid mac shimbiraa sheegay wax kale mini sheegay calaama dad arkoosiin tan waa iga dardaaran hala rooroori hala isjiro maxaa yeele horta waxaa yaabee us geedkan kursigaan maxaa meel qofa uskana macrufta u galay nin walba kursigaan nin walba kursigaan una maxaa maxaa aniga maxaa naga reeya dalkan haddii sinuur aad rabtiin labadusoo dambaal aad rabtiin asnawadoo aad rabtiin biyahaan logaasimyaa soo buuxsam aad rabtiin wax walba la heli rabtiin beera ay darwaaqo aad rabtiin shariif xasan aldoor khaasatan waxaan u haayaa warka xildhibaanada iyo golaad sanadkan u haayaa ninba ninaas wadaagiisa ninkii soo jiidkan soo jiid kaawint macan kalayaa maa taas dardaara waa soo gaalayaa wax kuwa dheer yaa laaqada soo gaarsaa digniin digniinta waxaan siiyeeya xildhibaanadu afkale malaabo warnimo khayaaraan leenaa ninka yiraaho isjir hadda digniinayn siiyona hadhow maxaad gacantaa ikaguuda siiyo maxaad kaanuna iyo maba kaci kariyo anay maydin daayo wasiirka dastuurka dowladda federaalk soomaaliya xuseen sheekh xuseen badni yahusi hunsulduubka lankajara dhabadowka xilka madaweynenimo ee soomaaliya in iyo dhiib ku ayin dadkaha kujeeda koonfur galbeed soomaaliya isu o koocodsidii dadkii meela eniskakooy in iyo siyaan edka kiijo koor intalandirna doorashada wiin ee dalka soomaaliya sannada lamada kun iyo tomilita kudhii doonta dadkana dadbadaha markay soo kalmeeyeen isku dumintaasaan suu jiray dadkana dadkii tan oo kalme lama runtii qiimo leh sharaf weyn oo leh digil hilib leh oo haddaan haddii taariikhdiisa mid adag walban bugan boqol bushii meeluun walba sheego koron waayo shariif xasan sheekh aadan ingeyku sharaf diinuun nagijeerida sharaftaas la sharaf weynaya sidaan sheegi waa lamadi kun cabdillah shariif xasan sheekh aadan bug bugay qorada bushii intaasda dadkii orodis ka dhawaayo orodis ku durunaayay way suuqyaay way soo xakaray guri ahaa markaas saasa leeday saasa leeday miilas hunaa madax badan oo dowlado eh oo madaxweynayaal leh oo wanoda leh wasiiro leh safiiro leh yani saasi husugnaayo usoo mahad celiyo dhibaato badan oo soomaalka deeqdiidi ama dhiraaq badan oo dowlada dadkii soomaalida madaxday ka jarta usoo alle wanasaan husugnaayo meel sugnaaye markii dowladdii nairobi daakweyne waayo xildhibaanadii korrinkina ka bay amarkeeyahay sidaa gaarka raasoolinka sheegay maxaakiimtii markii intii dagaalkii bilaabana wafdigii korreeyey sidaa noogu sinkadii suudaan hal dhulka iskuweydii iyo sideen tisuutigal waakii harintii magarakayn iyo dowladda kishadeey lankishakii jibuuti iyo sukoyna kun sagaalkii maxaa heshiisigeedii dowladdeeda iyo maaragtay iyo maxaakimta suuriya ahayn leedahay kahor lanti markii dowlad meeligeeda kenya way dhahay dhawo markii gurgoodkii caasimada xilgaar ee soomaaliya heshiisii iyo mama ka garin lantii baydhawo caasimad soomaaliya sheegay ahay xilgaar iyo masuuliye lama kun iyo lixdan waaraasoo dhan buug lagu qormayso waladeerowgee wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdifataah maxamed ibraahim geesey yaa ku eray xafladda hadal usakadeersiyaayay ergada waldooradaasa in iyo xurudan xildhibaano karti leh oo qalqaaliyi koraan xildhibaanada kale ee markaas ku kooyi doona maamul goboleedyada kale ee dalka siiya insuuragalla in la doorada musharaxa geeka ee shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha koonfur galbeed ahna musharaxa madaxweynaha dowladda soomaaliya sanadkuuna makuntiili maydalaa hambalyo hambalyo hambalyo xasan awdana nasaxdi iyo taabanka diyaar garowtiin aanhanaka hogaanka ummadda soomaaliyeed ee qolobkaan beergamuhiisa maylayaa in aada go-aanka qaado inaad aad shaacda in madaxweynaha dowladda soomaaliya anagati in uusan nagada go-aan ada adkaysi sidii sanadkii tumun iyo labadii adan bilowkii tumihiitanaade marlamaqatan adan kasurunti isbeddelka tumun iyo lamadii waktigii midwoodii iyo afartun sida ku damboytay isbeddelka ee qof ahaan iyo ummad ahaanba warakadii tanadii baa lagu hayko may kalay dadkaas ujeeda xisbiga sahadaay teknolojiyada aragay teknolojiya eedlanku heliyo may rajeeyay hogaanku markaasday garantana ka dhigta oo baarlamaanka aragtay dabkaha garan in xisbiga haddii la talo koonfur galbeed alamo magacala labaho kulusoonsiga oo asalka la kujeeda maybu waa koonfur galbeed reer koonfur galbeed may nugsaday in oo siyaasanka ku fod ama maydhahay dadka siyaasanka ka dhawaadke odayaalka maydhahareena ee dadkaas may nugsaday in garab siiyaan in madaxweynenimo arday la hela laakiin odayaalku may kala dardaarmay xildhibaanada iyo ha ku biyaayaan siyaasankaas in xildhibaano codsho balan qaado kara xildhibaan shaleen isla ogada mee xildhibaan xildhibaanko kale sheego karo ama lama xildhibaan sheego karo in xildhibaanadaas laa gubiyi laakiin haddii siyatin oo arday ee koonfur galbeed shaleeyahe maclumihi mas-uuliyaasa xildhibaan xildhibaanko kale sheeno karo ama koolamaas sheeno karo in ku fikirtaan in iyo nagada dadka kulisiwiskaas koonfur galbeed ha ku baxaw xildhibaan damac leh oo macno leh oo damacshay in la hanada dowladda soomaaliya in dadka koonfur galbeed ha ku jeedaan hanadaan damacshay leh in xildhibaankaas arday nagada oo annagana sadab ka bershay kuna waajaheen xildhibaan badan adeegaaw oo wal ummad kala arday kashibati warilmaadeerayaalow bes dhaha madbadana madaxweynaha ku fadheertay ra-iisul wasaaraha si bedelan safarku reer koonfur galbeed ku fadheedaas reer koonfur galbeed inka fadheertay ma ogolaada
cabdiqaadir shariif sheekhuna maye guddoomiyaga baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba madaliilika sheegay musharaxnimada shariif xasan sheekh aadan uuse ka sheegay use u ka ammaanay in uuse ayey mas-uulan qalama in madawiinaga maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya usanagada madawiinaga dowladda soomaaliya runtii maalinkaas madaxweynaha fikirkii ka yimid odayaasha dhaqanka ee siyaasiyiinta ee ururada bulshada ee rayidka ah jawaabtii uu ka bixiyey waxay ahayd ee jawaabtii uu ka bixiyey madaxweynuhu waxay ahayd in la tashi horta uu la yeelan doono golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed wixii intaa ka dambeena talada uga qaadan doono runtii aad iyo aad baan madaxweynaha uga mahadinaynaa uguna hambalyaynaynaa fursaddii iyo tallaabadii geesnimo lahayd ee uu qaaday ee uu ku hor yimid ee baarlamanka hortiisa isagoo u soo bandhigay rabitaanka shacabku waxa uu yahay iyo waxa laga sugaayo hase yeeshee uu halkaas ka muujiyey intuusan ku dhawaaqin waxa uu loo soo bandhigay marka hore inay taladu ay leeyihiin ayna ka go'do xubnaha golaha baarlamanka maadaama ayaga yihiin golihii wakiilada wakiilka ka ah shacabka runtii maalinkaas markaanu dhegaysanay hadalkii madaxweynaha islamarkaas madaxweynayaasha baarlamanka ay fursadu inay qaa- in
inta kamid ah taliyaasha maadaama laakiin waxa weeye waa maadaama aanu matalayno wakiilana aan ka nahay shacabka la tashigaas madaxweynuhu uu nala hor yimid maalinkaas waxaanu ku ansixinay cod aqlabiyad leh waxaanu madaxweynaha ugu hambalyeynay islamarkaas aan u muujinay taageerada aan u qabnaa haddii aanu nahay wakiiladii shacabka in uu markaa hamigaas iyo damaca siyaasadeed ee ka yimid shacabka inuu ka aqbalo sidaas uu ku muujino sharaxnimadiisa maantana waxaan ka codsanay aniga marka madaxweynaha anoo ku hadlay cod golaha wakiilada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed wakiilna ka ah shacabka dowlad goboleedka koonfur galbeed qaybihiisa kala duwan madaxweynuhu la tashi dambe oo aan ka sugayna ma jirta maanta waxaanu rabnaa inuu naga qaado soo jeedintii ka timid shacabka baarlamankuna uu aqbalay madaxweynuhu maanta wixii ka bilowda daqiiqadan inuu noo caddeeyo halkaa nooga dhawaaqo inuu musharax rasmi ah inuu yahay inuu noo raadiyo xilkaa naga maqan
mudanow shariif xasanow madaxweyninimo maanta waad u qalantaa madaxweyninimo maanta waad u qalantaa madanii soomaaliyeed mar kaleeta soo celi madanii soomaaliyeed mar kaleeta soo celi
weli iyo socota hadalladii mas-uuliyiintii ha ku qiibgali xafladda waliba mikrofoonka la ka wareejiyey musharaxa madawiine ena madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan welina marshalyadiiyo dhagaa wada qaaday iyola tumaayi astaanta calanka soomaaliya kudib waliba hadalkii bilaabay musharaxa welinuus erey
وماسكين بسم الله الحمد لله إلهي أما الله إلهي كما نغانا نعمة من نبدا إلهي نغانا إلهي ما هذا الشكر له قدومي برلمانك كونفور قلبات وزيرنا كونفور قلبات إلهي دبانا xildhibaanada federaalka oo hadda wakhtishuu kolley isbeddela ka dareera wasiirada federaalka odayaasha dhaqanka culmaaudiinka dhallinyarada ururka haweenka bahda saxaafadda ciidamada iyo marti sharafta iyo dhammaan dadka intiina iska kooyay oo reer koonfur galbeed iyo marti sharaftiyo qeybasha sheegduun runtiisa salaame salaatiisa salaame assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh salaam ku bacda mado horaan hanu shirarka maka hadal badanayna shuurka ka fay laha lagolile xamad abeed aan garada hatana waqti dambe aan eersheeg helo karo ciid iyo dandaayay dad ku dhibaatoodeen runtii samirka la muujiyey iyo walaalnimada iyo weji furnaantaan arabahay ciid iidan kamaanaga waan hadhowaaye walaal jara runtii wala ciidanka mahadnagay ciidamada amisom walaalehena iyo haan dowladda etoobiya walaalehena iyo haan dowladda soomaaliyeed militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda iyo haan koonfur galbeed cid dadweynaha reer koonfur galbeed oo nabaddelka wada shaqeeya runtii nabadanaas muumile nabaddaanti intamayna iska koobi karo warasharka hore fadhiya runtii nabaddaanti marka nabadanaas muumile nabadiyeedaada kujishaqay inti dhimadka dhagna hares iyo nabadaaskahoy inti ka dhaawaantigahay caafi inti dhibaatada doontiwaybaranaadoososiseen runtii anama sharaxnimadii lahaynjeeni waba kulaan qabaan lahaynjeeni anama qabaan naaba inay niida loo golo waanaa ogi amana kudalka gabaakudalka islaamnimada dadnimada iyo dadaalkooda ilaahay noogu kutubeyn iyo siisada wayna balanqaaday inaan ummadda soomaaliyeed haddaan horge نستغفره بإذن الله الكريم سأطاعه ومعلمه عن الواجبات الجنس والنسب والقاعدة runtii dhibaatooyinka jacilka waa muslimin dhibaatooyinka soomaaliya mar ilaahay biina waahahay intiwma badaal soomaaliya way ilatay dowlado afrika ka xoog badan ka qiimo badan ka shaaf badan runtii reediyoay gabdhe zamanka haddana muxuuda dagaalo sokeeye dhiig meelaha kunagooga yowda meelalahannaga ilago runtii madaxda soomaaliyeed aki madaxa kunool gaadashauwafiyadaanayti dadbadan hadashaqeeyay jarabka ilmaha eedagaabana muujiye xaratugeedaa agdiini weliba degaan sokeeye walfaynaa gudaasuqadagaanka sokeeye isbedel haddana weli isbedelay wardiinani oo kale isbedel weli isii bedelay والحبيبكم بالقرآن والفرق الجديد الجديد بالقرآن دفق ورعاية مكين مدينة كحياية والفرق بالقرآن مسألة الدكتور دون أن القرآن حتى يدور القرآن تقول لي سأنظرتي مرة سوماليا دماء مري بكوسي لا ولكتبوا أن تبقى soomaaliya shaqo ma baahanta dowladnimo baahanta qaranimo baahanta wiil wale horaan xelmi wale laa wayusahorannaga gaadana kumaan kurbadiisi dareenkii loo qodabo umada soomaaliya kurbadii dareenkaha loo qodo marka koonfur galbeed idil amaasina koonfur galbeed haddii maamuliina dowladda weyna bishaawini intirood intamaqumeysidiisadeeta ixda kutadhaawlo doonto laguwaaqee waa fayninkii lagayaasa waa maanare mayrow ilaahay sore allahuma alaakuluku ilaahay inkiisu murtida iyo isu doobe hooqankii haa isuga ahaayeen alxamdulilah hooqisi siinka sharafta inaan helo waaye haday gumaasatiisa waajibaadkii waa murin aan sii kufiraay hurtiisa ay muujeen marka waqtigeeda gaabkii waa guheeranoodu dadkitakaadi dhammaantii ay tilowdadugmaanee hadallada daqiyo badnaaye kashada badnaaye kuxeedaada warka hadalay aan weli baradhaaday haddii ilaahay aan kursiyaasii guulayo inaan adnay si qabeen ku shaqeeyo soomaaliya ammaanaanada dhaateeda dhagati ciidamo soomaali u kooban oo soomaaliya dhama dhaltay oo ciidamadii la arga jiray waajibaashay gudayaan waajibaadkiiyo dadkudeega la gudaan inaan dhisaa arqada haddii ayaa liiguwayo haddii la helo madaciimadaas la helo walaaladan dhiigamay hogi oo dhibaatooyin badanna ka deertii runtii lafeemay hogi adduunyada deertooda dhaqaalaha sida loo helo laakiin adiidiisa ciidanay dowlado badan oo alaha madarasa oo afrikaana diidamayhoy oo lagu kadamaleen iyagana diidaska runtiina falaahadoodina loo dhaagaa horinkana lagu doone in dalka galbeeda ciidamo oo handhalo aan isu doono inaynaakay dowladdaasi aan ilahay anu dalka sameeydiibo dowladaiska waa nabada galmooda doona iyo caalam dagan intadabadiidkanasa dhaleen dagaalama doona oo hayna haldoonaayo si dhaleen dagaalama doona kubacdi dibashiisiin lakasaka ummada soomaaliyeed war alla wadishadeeri iska cafiin oo dadkilanka dhibdeeri garaawo lanka dhibdeeribadadesiina garaawo iyo suumin doona beelilaakay markaasuu baahda shaqadii wada la weydi wadadka dib la dhisad waranayo dadkaadi shaqo waayaan waa kamadi bareegtay halkaan muqaayaro gartay fadheeyaan dhibaatada kaasin haaya kubureed dadkala weydii doona inaas ulanawada shaqadii sponsor sida wadaka qosol shaqada beeg iyo adeecadii dowladnimalaha shaqay doona gaasubaahda وحب بإذن الكريم إلهي ومولاه لكن ونسي طلب علينا تجارته تبكي مدارس المعمود السردان والتنولاد وغرام عند الشرع
baarlamaan ku dara iyo maamul goboleed kursi wiinaaga kiin badaana kolka diidan male waykoo damboy dadka waa kijeele kolka diidan male waykoo damboy dadka waa kijeele
بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنيجر أروى أبقريوك حفيسة إي إيدو إي العامل abshirsida iidoysida is-aroosamadun waan istareyha arwadiliin oomanayay imbadan unusugaani arwo alla'aamin general farneejar baydhowniin koytay alaabwareeg wayka oombahi إلا وليجيلا أوركان أنرونا على وريد إبسي بأر
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo yoona dhugusaataan dhegaystayaal qaybo dhexe ee barnaamijka kulanka warsan ayaa hasideernay qodobka kale ee barnaamijka kulanka warsan hamiidnimada uuna ka fiiriyaan waliba uusannagadaya xilla maamul goboleedyada dalka ku jara iyo bilaabeen doorashada xildhibaanada minka hoosa ee baarlamaanka cusub waliba guddiga doorashooyinka heer federaal iyo ku hadaleena arrimogaas welina saasoo kale iyo sheegana waana baaq iyo indirana dhammaan maamul goboleedyada inay sidanka dhaqsaha badan iyo ha gebagabaayaan doorashada xildhibaanada minka hoose ee baarlamaanka cusub afhayeenka guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal oo weliba geedka wariyaalka kala hadlay magaalada caasimadda ee muqdisho weliba uusoo ku hadlay arrimogaas su-aala ayoo weydiiyeen saas oo kale qaar ku tirsan wariyaalka ku howlgalow magaalada muqdisho welibaan dhiiday
magacaygu waa maxamed keenaan Eh, sidaan hadda idiin sheegay waxaan ahay afhayeenka guddiga eh, doorashooyinka dadban ee heer federaal Een, guddiga hirgelin doorashooyinka dadban eh, wuxuu soo dhaweynayaa hambalin u daya- u- u dirayaa dowlad goboleedka hirshabeelle oo ku guuleystay inuu soo magacaabo xubnaha u- eh, u tartamaya sideedda kursi ee u matali lahaa ama u- u matalaya golaha eh, aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya labada kun lix iyo tobanka Een, guddigu wuxuu ammaanayaa eh, maamulka hirshabeelle oo uu- oo soo buuxiyey eh, matalaadda haweenka ee aqalka sare eh, ayaga oo sideedda kursi ee lagu tartamaya laba u asteeyey haweenka eh, oo waafaqsan eh, sharcigii lagu heshiiyey marka arrinkaas eh, aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa waana ku ammaanan yihiin waana ku ammaanaynaa Een, guddiga hirgelin doorashooyinka dadban eh, waxa uu idin wargelinayaa ama idinku wargelinayaa shanta bisha oo shalay ah inay doorashooyinka dadban labada kun lix iyo tobanka ee golaha shacabka si rasmi ah uga bilowdeen dowlad goboleedka puntland eh, xarunteeda eh, ee garowe marka arrinkaas eh, waa tillaabo aad iyo aad eh, muhiim u ah Eh, iyaduna maaragtay aad ayaan ugu faraxsannahay waan u hambalyeynayna Een, guddiga een, sidoo kale een, wuxuu ku boorinayaa guddiyada kale ee dowlad goboleedyada kale ee haray ee inay soo ee, dhammaystiraan diyaar garowgooda ee, si ee, doorashooyinka ay oga dhacaan ee, deegaanadooda ay oga dhacaan Een, dowlad goboleedyada jubbaland ee, koonfur galbeed iyo galmudug ayaa la filayaa in saddexda maalmood ee, saddex maalmood gudahooda ay ku bilaabato doorashooyinka golaha shacabka kadib marka ay soo buuxiyaan dhammaan shuruudaha looga baahan yahay marka shuruudaha hadda haray runtii ee, ergooyinka oo dhan waa diyaar xildhibaanada waa diyaar waxaa soo haray inay soo gudbiyaan ee, magacyada xildhibaanada tartamaya ee, ee, musharaxiinta tartamaya magacyadooda inay soo gudbiyaan ee, liisaska ergadyo oo dhammaystiranna ay soo gudbiyaan kuraasta haweenka oo qoondeysanna ay la socdaan marka inta ku hartay waa inta waxaan rajaynaynaa labada maalmood saddexda maalmood soo socota eh, inay soo dhammaystiraan kadibna een, waktigii doorashada ayaguna ay sidaa markaa aan u iclaamino insha allah guddigu golaha beelaha somalilan iyo diyaar garowgooda iyadana aada iyo aada meel wanaagsan ayuu maraya mar dhow waxaan jecelnahay iyadana saas oo kale in maaragtay hooshooda ay bilaabato oo doorashadooda ay dhacdo guddigu wuxuu xaqiijinayaa in doorashada golaha shacabka ee maamulka hirshabelle ay ka ay qabanqaabadiisu gebagebo tahay iyadana oo runtii bardhow ay bilaaban doonto sidoo kale beelaha banaadiriga oo ayagana lagu qaban doona lagu qaban doono muqdisho diyaar garowgooda meel wanaagsan ayuu marayaa waxaan rajaynaynaa iyadana in mardhow ay bilaabato waxaan idin siinayaa wakti aada su-aalo nagu weydiisaan ilaa iyo shan marka waxaan idinka waxaan idinka codsanayaa qofka su-aashana weydiinaya hay-adda aad ka socotid iyo magacaaga fadlan noo sheeg waana waana diyaar ayaan idin ahay insha allah
بسم الله الرحمن الرحيم مجعل واحد سعيد عن قطع على التلفزيون جهون كابل وضعنا أفين وقت كلام يا مخوري مركبة بحر وإنه في فيديو تحد تم الله هذا الليل آب وبرنامج وقصة سنتنا لعجها أي قادم فيديو وقصة سنتنا وانجلنت مشارحين لورا أقل واحد لي دورتي ما هي أمر sida wararku sheegayeen in isqabqabsi uu dhexeeyo dhinaca beesha caalamka iyo guddiga doorashooyinka oo ku saabsan sidii loo maamuli lahaa lacagahaas laga qaado in guddigu ay iyagu meel gooniya ay lacagahaas ay ku shubeen beesha caalamkana arrintaas ay aada ugu soo horjeedo arrin noocaas maxaad u jawaabaa arrinkaas hawa yaraadee wax ka jira ma ma leh xataa wax yarba allaha ka dhigo doorashooyinka lacagaha loogu talagalay ee xildhibaanada musharaxiinta xildhibaanada soomaaliya laga qaadayo mar horaan iclaaminay meesha lagu shubay waa account dahabshiil dhammaan qof kasta oo shuruudaha soo bixiya lacagta halkaas ku soo shubaa marka haba yaraatee wax su-aal ah oo ka taagan ama cid isku haysato ma jirto waana waa waxaan jirin ka soo qaato hadalkaa ma jiro aqalka sare ee somalilan waa waxyaabaha hadda weli wada hadal ayaa u socda maadaama i think dhammaantiin aa og tihiin in somalilan state ahaan ama region ahaan ay maqan tahay dabcan waxay u baahan tahay special arrangement ama si gooni ah in waxooda loo sameeyo hawshaa waa soo socotay meel wanaagsan ayaan hadda maraysaa waxaan jecelnahay iyada naftirkeeda mardhow inay soo dhamaato insha allah lama iloobin dood iyo wada hadal ayaa ka socda runtii waxaan rajaynaynaa mardhow in lagu isku afkarto
labaanada qaar ay igu taagan inay aqalka hoose ka biraan dowladyada qaarkood waxay ku fijiyiin soo maraan hay-adaha amniga si u xaqiijiyeen muslim bileen qaarkoodna laba reer arrintaas guddiga kone shuruudaha doorashooyinka nooguma jirin in maaragtay xildhibaanada dadka u taagan musharaxnimada inay soo maraan hay-adaha nabad sugidda oo lasoo baara nooguma jiro hase ahaatee waan ognahay waana ka warraynaa waraaqaan u dirnay dabcan mediarka ama warbaahinta waa la qaybsanay waxaan jeclahay dhammaantiin inaad ka warraysaan oo aan leenahay shuruudaha kuma jirin laakiin xildhibaan kasta oo ama musharax kasta oo looga reebo waxaan cudsanay in magaciisa noola soo gudbiyo o aan u ogaana sababta looga reebay asagana dabcan xaqu u leeyahay inuu nasoo nasoo halbeegso ama uu noo yimaado oo uu yidhaahdo waxaan geystay qoraaladaydii baan geystay anoo raba iyo arjigayga anoo raba xildhibaan inaan noqdo halkaa ayaa la ii diray waana la iga reebay ilaa iyo hadda ma heeno qof looga reebay oo noo soo sheegay haba yaraatee ma heeno mana aana maqal marka arrinkaas waa in loo diray way jirtaa waa ka hadalnay waa isla afgaranay cid looga reebayna ilaa hadda ma jirto hadday jirtana waxaan dabcan rabnaa inaynu soo ogeysiiyaan kadibna de waxaan mari doonaa habraaci loo dejiyaan mari doonaa insha allah xasan ha waxaa jirta arrin dhibaata ay ka taagan tahay oo guddiga khilaafaadka xataa ay ka jawaabi waayeen arrinta khilaafaadka oo ah qof haddii aqalka sare loo doorto maadaama guddiga xalinta khilaafaadku aysan awood u lahayn in ay aqalka sare ka hadlaan ama ay xal ka gaaraan aysan awood u lahayn sida guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka uu sheegay haddana la yidhi laftirkeeda aqalkii hoose waxaan xalin khilaafaad ka samayn karnaa oo keliya dadka musharaxiinta loo soo aqbalo ee inay isu soo sharaxi karaan oo guddiga dowladnimo ku aqbalaan oo xadkeeduna waa taas ay leeyihin haddii ay dhacdo in nin uu aqalka sare beeshiisa ama jufadiisa hoose oo ay saddexooday kala tirsadaan oo aqalka sare ku guulayso haddii ninkii walaalkiisa oo la dhashay ama ilmaadeerka ay hayeen uu haddana rabo inuu aqalkii hoose ku soo kaco guddiga xalinta khilaafaadku uusan awood u lahayn inuu arrintaasi ka hadlo maxaa qorshihiina iyo diiwaankiina gelinsiina ku jira su-aal fiican waay laakiin runtii arrinkaas khilaafaad ma ah amin haddii uu qof u tartamay aqalka sare sida aa ogtihiin aqalka sare wuxuu matalaa dowlad dowladaha xibinta ka ah dowladda federaalka matala waxaa soo magacaabayay mas-uuliyiinta madaxda mas-uuliyiinta dowlad goboleeda soo magacaabay ayagoo dabcan la tashanaya dadka ee khusaysa kadibna waxay soo hor keeneen baarlamaantigooda ay keeneen waa loo coday maadaama ay ayagu matalaan dowlad goboleedyada sidaas uu keeskooda uu ku dhammaaday aqalka sare waxaa og tihiin oo dhammaan aan jeclahay dadka soomaliya inay ogyihiin dhammaan dabcan idinka waa waa og tihiin waxaa kow ka ah horta odaga oo asaga asagoo la tashanaya odayaasha dhaqanka ah ee reeraha odaygii boqol soddonka iyo shanta ku jiray ayaa ergadii soo xulaya asagoo la tashanaya odayaashiisa ergadaasaa dooranayso musharaxa qofka raba xilka aqalka hoose sidaa ogtihiin waa wax ku dhisan oo lagu qaybsaday beelo beelo ama qabiilo ama waxa systemka hadda loo yaqaano four point five marka xiriirka ka dhexeeyo shuruud ahaan annaga nooma qeexno oo meel ay noogu qoran tahay ma laha haddii beelo qof ka mid ah jufo uu aqalka sare aado kan aqalka dambe inaysan aadi karin meel ay noogu qoran tahay malaha dabcan dowlad goboleedyada iyo guddiyada iyo odayaasha hadday ayago ayagoo xalinaya arrimaha reerahooda ayagoo xalinaya in ummadda soomaaliyeed ay wada joogto ay wax isku gartaanna wax u diidaya marka marka arrin khilaafaad ma ah yacni sharciyadu waa kal waa waa waa cad yihiin marka haddii wax la isla garto oo wax la isla xalinayo waaba waxa aan rabna processkan sidiisa wuxuu ku dhisan yahay in wax la isla xaliyo maaha process wax lagu kala xoogayo maa shuruuduhu leeyahay marka arrin khilaafaad ma aha waana waana waana mahadsan tahay walaal
حبيبنا حبيبنا ألف صلى الله ألف صلى الله على قمر الكمال sahal electronics stationary and cosmetics saldhigii baahidaada surankaa dumarayday suubaney ma taqaan hadalkaadoo waxba soo hin si kale anuu idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqaysaani iigu tilmaan sahal electronics stationary and cosmetics haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal electronic stationary and cosmetics waxyaaba aad ka helayseen bulshada waxaa ka mid a sida qalabka electronics iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyutar h b aysar tushiiba iyo del iyo moobilada noocyadooda kala duwan not for not tree not five iphone four iphone five iphone six iyo samsom galaxy noocyadiisa kala duwan waxaad ka helaysiin sidoo kale sahal electronic rintijaro jiif iyo joog sida dhalooyinka tiiviyada oo le yar iyo weyn mashiinka maaqlada dhagoolayaasha makiinada dhiigga sokorta iyo tandhiikarka kosmatikiska aad heli doonto waxaa ka mid a barfuunada catarada sida shaali lingi romanse habi one man show blue for women jesity on iyo off iyo waxyaabaha kaleoo dumarku ay isku qurxiyaan sal electronics and stationary cosmetics waxa ay ku taalaa bartamaha magaalada beedhabo kasoo horjeedka dabaqa sare ee dino cofe ama dhabarka dambe ee daarta dheer ee by star kala xiriir waxay intaasi dheeraada maamulaha mukhtaar maxamed xuseen eberle xaalshan konton iyo sideed afartan iyo labo toddobaatan iyo lix ama eberle xalshan konton iyo afar afartan iyo kow toban iyo sideed
raadiyaha warsane magaalada baydhabo iyo nolodaratan dhegeystayaal barnaamijka kulanka warsan qaybo ujeedaan biyaha sideerna qodobka kale ee kulanka hamidnimada uuna ka fiiraan waliba usanagadaya gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir geeka kulun iyo ka qaadeen magaalada caasimada ee muqdisho weliba iyo kuku hadlaayana iyo kukudoodana ammaanka guud ee gobolka banaadir sidii lan xaqiijii lahay maadaama doorashada xilka madaxtinimo ee soomaaliya laka qabdi doono magaalada muqdisho dhowaan islamarkaasna bilicda iyo ammaanka guud ee magaalada muqdisho korlanka qaada lahay afayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo walyaabogii iyo ku wada hadleen guddoomiyaasha degmooyinka iyo guddoomiyaha gobolka waliba uusa wariyaalka ku eray
maantay waa maalinta caadiga ah ee isbuuca shirka degmooyinka gobolka banaadir Ee, maanta waxaa shir guddoominaya guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee gobolka banaadir mudane ismaaciil macali cabdi guure waxaa ka soo qayb galay dhammaan degmooyinka gobolka banaadir oo dhan iyo agaasimayaasha ay qusaydo aad iyo aad maanta waxaa looga hadlayay oo ajandaha shirku ku saabsanaa dhowr qodob Ee, maadaama magaalada muqdisho ay ka dhici rabaan doorasho waxaa laga hadlay qaabkii doorashada iyo amnigeeda iyo nadaafadeeda iyo soo dhowaynteeda iyo in la martigeliyo ee doorashada ka dhacaysa caasimadda ee ayaa aad iyo aad looga wada hadlay iyana dee wax fiican iyo goob qurxan oo gobolka banaadir kaalinta ugu muhiimsan leeyahay ayaa aad iyo aad looga wada hadlay sidoo kale waxaa laga hadlay amniga guud ee magaalada ka soo kow inay qarax iyo dhacayaan haddana xaaladda ammaanka caasimaddu aad iyo aad bay u wanaagsan tahay meel fiican bay maraysaa ee amnigeeduna waa soo hagaagaya iyana waxyaabaha dhacdhacaaya ay rabaan cadowgu inay carqaladeeyaan habsami
afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo kulankii geedka guddoomiyaasha degmooyinka iyo guddoomiyaha gobolka iyo wada qaadeen wariyaalka walku erig guud ahaan beedkaaseen dambeeyey barnaamijka kulanka warsan idaacadda warsan barnaamijka sida cali muuse iyo weliba weliba hawada saareenaya mukhtaar dalmar anoo jecel weysanidiriisiyahay dhaawiga farsameeyey intiinu barnaamijkan kulanka warsan kii geedlamaad midibin ku kulmaana amiin fooda